warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan oo kulanti wacan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka william ruuto digniin adag u diray burcadda bandhiga caalamiga ee ganacsiga oo maanta ah ka furmaya nairobi wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn duufaan shan qof ku dishay dalka filibiin intaasina waa qaar ka mid a qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad ee labada kun laba iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxweynaha dalka william ruuto ayaa si adag u cambaareeyay dhacdadii ka dhacday ismaamul goboleedka turkana oo lagu dilay ciidamo iyo dad rayid ahaa madaxweyne ruuto ayaa wacad ku maray in aan la baryi doonin burcadda si adagna loola macaamili doono sabtida ayaa ahayd markii ugu yaraan kow iyo toban qof ee lagu dilay weerar laga geystay bariga ismaamulka turkana falkan ayaa waxaa fuliyey kooxo burcad ah oo la rumaysan yahay inay ku holanaayeen dhaca xoolaha madaxweynaha dalka william ruuto ayaa ololihiisa doorashada horay u ballanqaaday in dalka laga ciribtiri doono burcadda dhibaatada geysata ciidamo dhowr ah ayaa la geeyey ismaamulka turkana si amniga ay u sugaan dhinaca kale ciidamadii lagu laayay turkana ayaa xalay la keenay caasimadda dalka ee nairobi iyagoona la dhigay halka midadka lagu keediye ee jiroom abaan soomaaliyeed oo caanka gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aadna loo xiisaya murtidiisa ayaa bulshada ku dhiiragelinaya inay shaqaystaan warbixintan waxaa inoo dhammaystirayaa waryaheena deegaanka dhadhaab maxamed baarood xuseen
hoyaalaaye hoyaalaaye hoyaalaaye hoye
waa abwaan caanka gudaha xeryaha aniga oo murtidu iga buuxdo oo leh hal abuur soo saar wanaagsan ayaa haddana ayaan u shaqaystaa ilmahayga oonu xamaashaa ilaa meesha hadda aan joogno murtidu wax suuqa ay ka leedahay malaha guubaabada iyo hoga tusaalaynta bulshada ayuu wakhti geliyaa balse wuxuu qabtaa shaqooyin aysan qabanin inta badan halabuurada iyo abwaanada soomaaliyeed waxaanahay abbaan gabayadiisu aad loo xiiseeyo oo waxaana gabayada ka tiriyaa meelaha xafladaha iyo markii munaasibadaha ay jiraan ayaan gabayada ayaan ka tiriyaa haddana anigoo sidaas ayaan waxaan ahay aabba xaasla ah oo maaratay ilmo iyo carruur leh haddana waxaan ahay nin xamaali ah oo u shaqeeya ilmihiisa oo u xamaala ayaan ahay marka dee isma laha abwaannimadii iyo waa laba kala nooc bay kala tahay xamaaligu way kala tahay marka abwaan baan ahay waana iska seexanayaa suuragal ma aha marka ilmaha jooga ilmaha in loo xamaala ayay u baahan yihiin waa gaari gacan leh xamaal dhabarka ku shaqaysta waxaan ku shaqeeya waa gaari gacan waxaan u shaqeeya bulshada dhexdeeda un baan ka xamaalnaa oon maaragtay aan ka shaqaysanaa marka noloshuna halkaan bay ku jirtaa nimaan haddee nimaan shaqaysanina waxaa la yidhi waa waa ninaan sharaf la'aan weeye shaqaduna waa muhiim waa wax loo baahan yahay weye wax laga xishooda maaha shaqadu waa waxyaabaha qofka noloshiisa kabaya abwaan bashiir faarax buraal ayaa ku faraxsan inuu xooggiisa maalo waa bulshadu dad badan baa waxay ku dhahayaan war abwaan baa tahay maxaa gaarigacanka kuu dhiibay maxaad u xamaalaysaa anigana waxaan ku idhaahdaa xamaalka iyo abwaannimadu waa laba nooc way kala yihiin marna waan xamaalayaa marna murtidaan tirinayaa maalmaha xafladaha iyo kulamada bulshada ayaa looga barta inuu soo bandhigo xigmado ay shacabku ka helaan dugsi dhaxanta laga seexdayo waab dabayl badan leh labadaa midkii daraja badane la wada dooni haddayn deyrka xumi kaaga jirin waa dareensaniye dabci kama sinaadan ragu qoys dadkii yahaye nin weliba damaaciga waxbuu dooqa ku hayaaye markaad aduu wax daaweyn midba dacar tallaalaayo dhanka kale qaar ka mida saaxiibadiisa shaqada ayaa kula kaftama waa nin yahow adigoo nin abwaan aha maxaa xamaalkaan iyo gaarigacankaan iyo rafaadkan kugu watimaad ku shaqaysatid afkaada iyo gabayadaada waniyow shaqadu waa qaali abwaannimadiiyo shaqaduna way kala tahay marka waxaa weeye abwaan abwaan baan ahay keliya looma baahno shaqaa loo baahan yahay shaqa markuu shaqo maalmeedkiisa ku guda jira ayuu isku maaweeliyaa dhegta waaga salaadda haddii aan la dhaqaaqo oon dhowr jawaan ku xamaalo dhaxantii subaxeedo dhabankaada maraysa dheemankii lacageed durbo dhubka ka buuxin adigoo dhib ku haynin dhaadanoo dhaldhalaali xagga suuqa u dhaadhac halka dheefta la keeno haddaad baasto dhirteediyo loo dhammeeyey qudaarta ama caanaha dhayda ama dooni dhanaanka duunigaa la cunaayo hadba kii dhadhan roombaad dhabal oga adeegin waa aabba dhalay carruur wuxuuna shaqadiisa kasokow aaminsan yahay in xaaska lala qabto hawsha guriga wuxuuna intaan la joogay soo dhaamiyey biyaha xaafadda waan kaxeeyey dugsigaan geeyey ee waan ka soo noqday waxaan aaday biyaha waxaan ka soo dhaamiyey tuubbada waxaan caawinayaa ciddayda islaanteydii iyo xaaskaygaan caawinayaa ee waana wax ee sunna ka sugaan ka suganba nabiga inuu ciddiisu caawin jiray nabigu ilmihiisa reerkiisa wuu caawin jiray islaantiisii ciddiisu wuu caawin jiray marka anigana sunnadii maan dabada hayaa marka sidaa darteed ma aha ee, wax laga faano waa wax ciddaada ku saabsan ujeeddada sheekadan ayaa ah shaqaayaal sharaf leh qof aan shaqaysanin shaah ma cabo waana dhiiragelinta kuwa aan shaqaysanin ee shaxaadka ku nool maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab wuu mahadsan yahay baaruud weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka iyo aynu kuguda jirnaa waxaa ismaamulka nairobi maanta ka bilaabanaya bandhiga caalamiga ee ganacsiga waxaa sanadkan halkudhig u ah xoojinta hal abuurka iyo teknolojiyadda ee abuurka iyo ganacsiga bandhiga ugu horeeya ee noocani ah ayaa xarunta ah jevanje gardens ee magaalada nairobi lagu qabtay sanadkii kun sagaal boqol iyo labadii waa madel isdhexgal oo laisku weedaarsado fikradaha fursadaha iyo khibradaha ganacsi barnaamijkan oo socon doona muddo toddobaad ah ayaa la soo gebagabaynaya labada bisha tobanaad ee sanadkan
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya war ka soo baxay dhowaanee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ee howlgalladii ugu dambeeyey ay ku dileen soddon ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaasina laga xoreeyey ku dhowaada toban iyo shan deegaan dowladda soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in saacadii la soo dhaafay howlgallo lagula wareegay deegaanada kale ah ceelaheley labaduule dhuumoodleh dhisaq aboore iyo caliweyd sidoo kale maygaag oo ka tirsan gobolada galgaduud ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada muqogoori oo ah magaalo istaraatiiji ah halkaas sidoo kale gobolka baay ciidanka oo gacan ka helaya dadkooda ay la wareegeen deegaana dhowra ayaa ku xusneed warbixinta ka soo baxday dowladda federaalk ee soomaaliya wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka wararka inaga soo gaaraya dalka filibiin ayaa sheegaya in ugu yaraan shan qof oo samatabixiyaal ah ay ku dhinteen daadad xooggan oo ka dhacay dalkaasi iyadoo saameyn xun ay geysatay duufaanta loo yaqaanay nuuru dhacdadan ayaa ka dhacday waqooyiga ee dalka filibiin iyadoo daadad xooggan iyo koronto la-aan laga soo sheegaya caasimadda ee filibiin duufaanta nuuru ayaa wadataa dabaylo aada u xoogan oo jaraysa ilaa iyo boqol sideetan iyo shan kilomitar iyo boqol toban iyo shan mayl ee saacadiba waa duufaantii ugu xooga badneyd ee ku dhufataa waddanka koonfur bari ee aasiya sanadkan haddaan eegana dhanka ciyaaraha ee kulamo ka tirsan uefa nationka ayaa caawa loo ballansan yahay waxaa isargi doonaa xulalka qaranka ingiriiska iyo sidoo kale ee jermani hungari caawa waxa uu qaabilayaa itaaliya montenegro iyo finland halka romania iyo bosnia ayaa ballansan gibraltar iyo georgia north macedonia iyo bulgaria ayaa ciyaari doona san marino iyo sidoo kale estonia ayaana is arki doona xalay kulamo ayaa dhacay uefa nation asturia iyo croatia ayaa dheelay croatia ayaa saddex iyo hal ku adkaatay denmark waxay labii ibar uga adkaatay xulka qaranka france netherlands waxaa hal gool uga adkaatay belgium wels iyo poland poland ayaa hal gool ku adkaatay azerbaijan waxay saddex gool iyo eber uga badisay xulka qaranka kazakhistan slovakiya iyo belaruus waxay ku heshiiyeen min hal hal faro islands wuxuu laba gool iyo hal uga adkaaday turkiga luxemburg wuxuu hal gool uga badiyey lithuania halka andora iyo latvia ay ku heshiiyeen min hal hal moldova wuxuu laba gool uga adkaaday lajestastien dhanka kaaf africa champions leaga sarareebka xulka waa kooxda zamaleyga ee egypt ka dheesha waxay laba gool uga adkaatay kooxda elic sport e jad